أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiinna beynakum dhexdiinna xaal ay tahay bilbaatili baatil ha ku cuninina si sharci darro ah wa tudluu walaa tudluu ha u istaaginina bihaa bilxujati xujo ha ula istaaginina ila alxukaami kuwa wax xukumaaya xaggooda ha ula istaaginina lita'kuluu si aa u cuntaan fariiqan qeyb qeybka oo min amwaalinnaasi dadka maalyaalkooda ka mid ah bilithmi dembi aada ugu cuntaan wa antum idinka oo taclamuuna garanayo oo og markii allah subxaanahu wa tacaala axkaamtii siyaamka iyo wixii ku tacalluqay ee axkaama uu kasoo aan ka soo baxnay ayaa allah aayaddan wuxuu noo tilmaamayaa dadka iyaga dhexdooda xoolahooda inaynan kala cunin si baatil ah maxaa yeelay qofka iyo qofka kale muslimkae ku diintae walaalkiis ah hal qof bay isku yihiin nin maalkiisii xaqdarro ku cunaayo oo kale ayuu noqonayaa sidaasaa amwaalakum loo yidhi si guud ah walaa taakuluuha cuninina amwaalakum maalyaalkiinna beynakum xaal ay tahay maalyaalku dhexdiinna xaal ay tahay bilbaatili baatil ha ku cuninina baatil marka la yidhaahdo macno kasta oo xaqdarro ah baa soo gelaayo haddii tuugannimo layskaga xado haddii laysdhaco haddii qofkii la khiyaano oo la sirsirto macno kasta oo qofka xoolihiisa loo cuno isaga oo aan raalli ku ahayn loo looga cuno ayaa soo gelaya iyo macno kasta oo sharci darro ah isaga raalliba ha ku ahaada hadduu doonee waa laba shay marka macno kasta oo sharcigu reebay walow qofka laga qaadanayo isaga raalliba ha ku ahaadee baatilkaasuu soo gelaya iyo macno kasta oo uu qofka raalliba ku ahayn maalkiisana looga cuno ayb wa tudluu walaa tudluu marka waa majzuum waaye waxaana lagu waxay ku cadfan tahay ta'kuluuda wa tudluu markaa yacnii aada u istaagtaan oo aada ridataan bihaa bilxujati xujadii aada ku rid ku ridataan ila alxukaami dadka wax xukumaya agtooda aada ugu ridataan macnuhuna marka wuxuu yahay qofkii isagoo og ibnu cabbaas sida uu ku fasiray waxa ay tahay wuxuu yidhi haada fi rajuli calayhi maalun macnahan marka aayaddu waxay tahay qof maal baa lagu leeyahay liaakhara nin kale ayaa ku leh walaysa calayhi bayinatun ninkaa kalena markhaati ma haysto fayajxadu waa diidayaa ninkan wayukhaasimu waa doodayaa ila alxaakimi leanna wuxuu ogsoon yahay ninkan markhaati inuunan haysanin dhaara haddii la yidhaahdana diyaaru uu yahay inuu dhaarto taasay aayaddu ka warramaysaa watudluu bihaa ila alxukaam xujo aada og tihiin xujo adinku aada garanaysaan ood og tihiin inay baatil tahay in aad yacni xaakimka u aadaan oo aada sidaa uga qaadataan qofkii kale maalkiisa aayaddan waxaa la yidhi waxay kusoo degtay qiso ku saabsan imru-ulqays alkindi iyo nin xadrami ah ayaa isqabsaday maal bay isku soo dacweeyeen dhul markaas ayaa nebigay u yimaadeen sal alla ly slam ninkii xadramiga nebigu wuxuu ku yidhi alaka bayinatun markhaati ma haysataa maya buu yidhi ninkan baa marka waxaa la yidhi ma dhaaranaysa ahaa buu yidhi waa dhaaranayaa markaasuu nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi uu yidhi inta uunan dhaaraninbu wuxuu ku yidhi amaa in xalafa haddii uu dhaarto calaa maalihi wuxuu yidhi amaa in xalafa calaa maalihi liya'kulahu dulman layalqayanna allaha wa huwa canhu mucrid haddii uu dhaarto isaga oo been sheegaayo berri allow la kulmayaa isagoo ilaahay uu kasii jeesanayo ayb marka ninkii dhaarta ku waajibtay markuu maqlay warkaas nebiga sal alla ly slam waa iskaga tegey oo markaa yacni waa dhaartii waa iska daayey dhaartii marka wuu ka tegey waana ka leexday aayadda sababtaas waa kusoo degtay waa la yidhi macno kastoo baatila xaakimkana lagula dhowaado oo dhan baa soo gelaya xoolo adiga aada lahayn oo qaalli kuu xukumo si sharci darraa uu kugu xukumo ama isaga qaaliga sidii sharciga intuu raaco adiga aada ama markhaati beena u samaysatay ama aada dhaar ku qaadatay sina markaa yacni aayaddu taasay ka warramaysaa xalaalna ma noqonayso oo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi innamaa ana basharun bashar baan ahay wainakum takhtasimuuna ilaya waa iisoo doodtegaysaan faman qadaytu lahu xaqa akhiihi qofkaan u xukumo walaalkiis xaqiisa ha ogaado fainamaa hiya jamratun min annaar waa dhuxul naar ah inaan u xukumayo ou qaadanayo sidaa ha ogaado ma ha badsadaa ma ha yaraysto ayb meeshaana marka culimadu waxay ka qaateen ana qada'a alqaadi laa yuxallilu xaraaman walaa yuxarimu xalaalan qaaliga ama maxkamadda wixii lagaaga xukumo inay xalaal kuu tahay ma aha haddii aada ogsoon tahay adiga waxaan inay xaaraan kaa yihiin qaaligu xalaal xaaraan kaagama dhigi karo xaaraanna xalaal kama dhigi karo ayb oo xadiidkan nebigana waa ku caddahay aayaddana waa tilmaamaysaa ayb walaa taأkuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina baynakum dhexdiina xaal uu yahay bilbaaطili ha ku cuninina watudluu aada tuurataan ood ridataan bihaa xujada aada ku ridataan beenta ah ila alxukaami kuwa wax xukumaya xaggooda aa u ridataan bihaada marka waxaan u celinay bilxujati oo siyaaqa laga garanayo mar haddii xugun la sheegay xujaa meesha ag taalla ama in loo celiyo bihaa bilamwaali in la yidhaahdo meesha lagu xusay watudluu markaa macnuhu saanuu noqonayaa watudluu markaa aada u tuurataan bihaa bil amwaali maalyaalkii aada ugu tuurataan ila alxukaami nimanka wax xukumaayo markaana wuxuu noqonayaa aayaddu waxay ka warramaya laaluushka inaad lacag siisaan kuwa wax xukumaayo oo sidaa la idinkugu xukumo sidaa iska ilaaliya oo ha yeelinina labadaas macnaa ku jirto aayadda marka laaluushkiina waa ka warramaysaa xujo been ah in la samaysto oo qaaliga lagu qanciyo oo isagiina sida daahirka sharciga uu ku raaco dabadeedna qofkii sidaa wax loogu xukumo waa inuunan qaadanin leanna waxa uu cunayo waa baatili xaran ayb labadaas macnaa marka aayadda ku jiro aad bayna halis u tahay yacni waxyaabo lagu ibtilaysan yahayna waayo labada waxba qofka inuu u samaysto xujo beenbeena maal uuna lahayn inuu waraaqo u samaysto been ah ama mid qofka la leeyahay dhaar iyo wax lamida inuu uga beri noqdo ama uu laaluush uu bixiyo waxyaabahaas oo dhan marka xalaal u noqon mayso ayb litaakuluu si aada u cuntaan fariiqan qayb qaybta oo min amwaali nnaasi dadka maalyaalkooda ka mid ah bilimi dembi aada ugu cuntaan wa antum idinka oo taclamuuna walxaal antum idinka oo taclamuuna og marka sidaa inaad yeeshaan ma aha yasaluunaka can ilahillati qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilahillati bisha qul waxaa tiraa hiya iyadu mawaaqiitu waqtiyaalo waaye linnaasi dadkay u tahay waqtiyaalo walxaji xajkay waqti u tahay walaysa albiru khayrka iyo samafalku ma ahan bian ta'tulbuyuuta guryaha inaad timaadaan min duhuurihaa dhabarkooda xaggooda aad kaga timaadaan walaakina albira khayrka iyo samafalku man ittaqaa walaakina albira walaakina dalbiri khayrka ka u saaxiibka ah man ittaqaa waa kan ilaahay ka cabsaday wa'tuu imaada albuyuuta guryaha min abwaabiha albaabadeeda xaggooda ka imaada waataqu llaha ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuun waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan aayaddan sababu nusuulkeeda akharu lmufasiriin waxay yidhaahdaan niman asxaabta rasuulka ka mid oo ansaar u badan ayaa oo ansaarta ka mid ah ayaa iyagu waxay caadaysteen qofku marka uu xajka ka yimaado in uu gurigiisa dhabarka ka soo galo ama uu derbiga ka soo boodo iyagoo markaa yacni cillo uga dhigaayo saqaf isagoo aan madaxiisa saanqaaf iyo meel dhisan iyadoo madaxiisa aynan samada ka xigsanin inuu gurigii soo galo ayuu rabaa marka derbigiibu intuu soo fuulo ayuu kasoo dhacayaa dadku haddii aynan yacni waxyaabahaasna dabcan shaydaanka ayaa u aqriyey dadkaas yacni qabla intay qabla alislaam macnahaasuu ka dhaadhiciyey waxaas in ilaahay loogu dhawaan loogu dhawaado uga dhigay sidaas bay ku dhaqmi jireen markii islaamku yimid nebigay su-aaleen marka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waxayna yidhaahdeen sidee xaalku uu yahay guryihii albaabkii miyaa laga soo gelayaa mase xagga dambe markaasaa alla aayaddan soo dejiyey waxa uu leeyahay alle ayib taasna waa ku jirtaa bilahana waa su-aaleen bishaani maxay u yaraanaysaa iyadoo yaray bilaabmaysaa waa soo badanaysaa ilaa ay ka buuxsanto haddana nuqsaan baa gelaayo meeshii bay ku laabaneen bishaan xaalkeedu waa maxay bay dheheen yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan cani ilahillati bishii marka waxaa loo jamciyey bishu hal waaye laakiin ahilla waa jamc jamcu hilaal waxaa loo jamciyey bictibaari suwarihaa suuradaheeda kala duduwan oo mar waa yar tahay mar waa dhexdhexaad mar waa weyn tahay maadaama ay suuradaheedu kala duduwan tahay baa alahillati loo yihi yasaluunaka waxay ku su-aalayaan can ilahillati bishii bay ku su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa hiya bishu mawaaqiitu waqtiyaal waaye linnaasi dadkay u tahay iyo walxaja xajka marka xajkaa la rabaa axkaamtiisa in laga hadlo muqadame iyo gogol dhig baa looga dhiganaa marka mawaaqiitu linnaasina waxay tahay dadka bishu waqti bay uayay u tahay oo waqtigu deynta ay soo gelayso dadka hadday isu shaqeeyaan bil markay dhammaato iyo inay bilaabatay iyo waqtiga deymuhu ay soo galaan iyo waxaasoo dhan waxay ku xisaabtamaan dadka bisha mawaaqiitu linnaasi walxajina waxay u tahay bishu waqti oo in xajkii bilihiisii la gaaray iyo in kale bilahan baa lagu gartaa bishan marka maslaxo weyn baa marka bisha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogaga sakhiray walaysa albiru khayrka iyo samafalku ma ahaanin bian ta'tu lbuyuuta guryaha inaad uga timaadaan min duhuurihaa dhabarkooda meeshaa marka hadda albiru waa ismigii laysa bian ta'tu lbuyuutana waa khabar xatman lianna ba baa la geliyeyba ayb tii marka xaggay xagga isu bedelaysay ma noqonayso walaakina albira walaakina dalbiri khayrka iyo samafalka ka u saaxiibka ah man itaqaa weeyaan qofku ilaahay ka cabsado yacni waxaan caadaadka aad ka dhigateen oo aada cibaadaad u malayseen oo shaydaanku sidaa idinkaga dhaadhiciyey wax jira ma ahan khayrka iyo samafalku waa sidii ilaahay yidhi hala ii caabudo waatulbuyuuta guryaha imaada min abwaabiha albaabada albaabadooda kaga imaada xaggeeda oo gurigii albaabkii ka soo gala sidaa yacni usoo gala wattaqu llaha ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuun waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan ood guulaysataan waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin dhowr aayadood oo aayaddan ka bilaabatana waxaa laga hadlayaa axkaam jihaadka axkaamihiisa wax ka mid a yaa looga hadlayaa meeshaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamayeen iyaga walaa tactaduu ha xadgudbinina ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo marka ugu horeyso aayaddan mufasiriintu waxay uga hadlaan hal hiya muxkamatun am mansuukhatun aayaddaani aaya muxkama miyaa xukunkeedu uu baaqi yahay mise waa aayad la nasakhayo aayado kalaa lagu nasakhay laba qowl baa meeshaa ku jirto alimaam abu jacfar uu keenay ibnu jariir atabari qowlka koowaad waxa uu leeyahay aayaddaani waxay kusoo degtay fii qitaali lmushrikiin waana amarkii ugu horreeyey ee jihaad soo dego ayaa aayaddaanu ay ahayd waxaana lagu simay oo lagu ekeeyey oo keliya muslimiintu inay la dagaalamaan ciddii iyaga la dagaalamayso kuwii aan la dagaalamayninna lama dagaalamayaan markaas aayaddu marka waajibkeedu wuxuu ku siman yahay oo keliya la dagaalama kuwa idinla dagaalamaya bis kuwii kale oo aan dagaal ku jirin inaan lala dagaalamaynin baa aayaddu ay tuseen wa calaa daalika marka waxay yidhaahdeen aayaddu sidaa darteed waa mansuuqa oo waxaa lagu nasakhay aayatu sayf fii suurati towba qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhiri ilaa aakhiri ilaaya iyo yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilda waxaa kaloo la yidhi aayadda waxaa kaloo nasakday bay dhaheen ta ka dambayso waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum aayaadkaas baad u nasakhay bay dhaheen iyo waxay yidhaahdeenoo kale aayadda kale iyadana waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa marka kuwa idinla dagaalamaya keliya ma ahan aayaddan waa laga baxay waa la nasakhay aaya muxkama ma ahan waxaana nasakday aayadahaas sidaana marka waxaa ku tegay arabiicu bnu anas iyo cabdiraxmaan ibnu zayd tafsiir labaad aayaddu wuxuu leeyahay maya aayaddu mansuuqa ma ahana waa muxkama tafsiirkeeda sida qoladii hore u dhigtayna ma aha waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum marka la leeyahayna waxaa laga wadaa kuwa muqaatiliinta oo dagaal uu ka suurtoobo oo ragga hubqaadka ah ee dagaalami karo kuwa keliya la dagaalamaho kuwa aan lala dagaalamaynin marka yay noqonayaan naagaha iyo ilmaha iyo odayga waayeelka iyo kuwaa iska daaya calaa dalika marka aayadda haddaan u fasirno sidaa oon dhahno waqaatiluu la dagaalama fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa kula dagaalama aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinkaba idinla dagaalamee dagaal ka suurtoobo aayaddu markaas waa muxkama macnaheeduna maahan kuwa aan idinla dagaalamaynin oo hadda aan dagaalka idinkula jirin laakiin hubka qaadi karo iska daaya maaha macnaheedu calaa dalika marka aayadaha suuratu tawba iyo aayaddan waa isku macno markaas ma isnasakhaya qowlkaana marka waxaa ku tegay mujaahid iyo cumar bnu cabdilcasiis iyo ibnu cabaasna waa laga wariyey wakhtaarahu abariyu abu jacfar abarina qowlkaas uu doortay oo aayaddu inay marka aaya muxkama ay tahay mansuuqana aynan ahayn sidaa marka haddaan ku wadna macnuhu wuxuu noqonayaa waqaatiluu dagaalama fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamayay waa mid kasta oo gaaladii ka mida dagaal ka suurtoobo ama dagaalka lala dagaalamaa difaac ha ahaado ama hujuum iyo weerar ha ahaado ayb walaa tactaduu ha xadgudbinina idinka walaa tactaduudana waxay u laabaneen marka naagaha iyo ilmaha ha dilinina oo xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa naag buu arkay la dilay jidka taallo markaasuu intuu fiiriyey buu wuxuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil middaani yacni naagtaani ma ahayn mid dagaalamayso yani maxaa loo dilay maba dagaalamayso meeshaas marka fuqahadu waxay kala baxeen naagtu haddii ay dagaalamayso waa la kuwa lala dagaalamaya ka mid noqone leanna waxaa iyada loo daayey inaynan dagaalamaynin hadday dagaalamayso askari tahay baabkeedu baab kala wa kuwaas muqaatiliinta bay raacaysaa oy gelaysaa kuwa aan la taabanaynin waxaa ka mida ilmaha yaryarka ooaan oo qaangaarka aan ahayn iyaguna lama taaba karo leanna maxaa yeelay dagaalna kama suurtoobo quwo iyo kartina uma lahan kuwaas iyaga marka laa taqtuluu waliidan dhallaan ha dilin inuu yidhi nabiga sal l slam waxaa kaloo aan la dilaynin odayga dhammaaday waa yeelka fuqahaduna waxay yidhaahdaan kaas aan la dilaynin waa midka xooggiina ka dhammaaday ra'yigiina ka dhammaaday laakiin oday meel fadhiyo oo ra'yi la fadhiyo oo la fadhiya weliba ra'yi aada u daran kaas isaga marka kuwa lala dagaalamayo uu ka mid yahay leanna waa dagaalama ra'yiguba waa dagaal ra'yigaba waa dagaal waxaa kaloon lala dagaalamaynin walaa taqtuluu casiifan dadka iska qowsaarada iska ah oo iyagu marka xoolaha beeraha iyo falayoo kale ma lala dagaalamayo kuwaas oo iyaga maxaa yeelay wax hadafa male dagaalna kuma jiraan haddii laakiin ay dagaal soo galaan waa lala dagaalama walaa tactaduu waxaa kaloo soo gelaayo in beeraha iyo guryaha iyo la dudumiyo iyadana waa ictidaal haddaan maslaxa ugu jirin muslimka leanna maal waayo muslimiintu ay heli lahaayeen in labala fasaadiye ma ah waxaa kaloo walaa tactaduu soo gelayo xayawaanka nool in la dilo oo gaaladu ay leeyihiin leanna xayawaanku naf baa ku jirta laakiin xayawaankaasu maahan faraska lagu dagaalamayo la kor saaran yahay oo isagu marka dhibaato gaadhsiin karo qofka kale ayb walaa tactaduudana adu macaanidaas baa ku jirta waxaa kaloo ka mid a muslada iyo dadka in si xun loo googooyo iyo qaabdarro loo dilo in la gubo iyo waxyaabahaasaa soo gelayaan leanna cadaab ilaahay allah un ku cadaaba dab allah un wax ku cadaaba bas waxyaabahaas oo dhan baa marka iyagana meeshaasi soo gelayaan ayb alxaafid ibnu kahiir meeshaan isaga wuxuu keenay xadiid xasan abuu keenay aada muhim u ah walaa tactaduudana ka baxayo imaam axmed baa wariyey can ribciy bni xiraash qaala samictu xudayfata yaquul daraba lanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam amhaalan nebigu wuxuu noo sameeyey mahmah waaxidu wa halaaatun wa khamsatun wa sabcatun wa tiscatun ilaa aakhirihi fadaraba lanaa rasuulu llahi sal ll ly slama minha maalan nebigu mahmaahu naga siiyey wa taraka saa'irahaa inta kalena waa ka tegey qaala wuxuu yidhi ina qowman qolo kaanuu waxay ahaayeen ahla dacfin dad waxaa jiri jiray taag daran wa maskanatin iska masaakiin ah qaatalahum waxaa la dagaalamay ahlu tajaburin wa cadaawatin dad kibir badan oo cadaawad badan fa adhara allaahu ahla adacfi calayhim alla wuxuu guushii siiyey kuwii taagta darnaa fa camaduu ilaa caduwihim iyagiibaa cadowgoodii ka adkaaday cadowgiibay u qasdeen fastacmaluuhum wa sallatuuhum si xun bay ula dhaqmeen marka oo cudwaan ku jiro ka baxsan baxadkii fa askhatuu llaha calayhim ilaa yowmi alqiyaamati alla marka waa u carooday oo allay markaa yacni carogeliyeen iyaga dartood ilaa iyo qiyaamaha kuwii marka taagta daraa falkii ay sameeyeen xun xumaaday ayaa alla ugu carooday qaala hada xadiidun xasanu lisnaad wa macnaahu ana haa'ulaai ducafaa'a lamaa qadaruu cala alaqwiyaa'i factadow calayhim markay ka awood bateenay ku xadgudbeen fastacmaluuhum fii maa laa yaliiqu bihim wax aan u laa'iq ahayna ay kula dhaqmeen askhatu llaha calayhim allay carogeliyeen bisababi hada alictidaa marka xadgudubka alla reebaayo wax faa'iidaa ma keenayaan haddii ay dhacdo inay ama labaatan ama soddon ama afartan ku dhintaan dhibaatooyinka kale uu keenaya aada uga fara badan mar uu ictidaa fiican yahayna ma jiro ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba alla ma jecla ayb aayaddaa marka macnaheedii waa sidaas waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum waakhrijuuhum min xaysu akhrajuukum waqtuluuhum dila xaysu meel haqif meel kasta oo haqiftumuuhum aada ku makansataan oo aada ku aragtaan wa akhrijuu bixiyahum iyaga saara min xaysu meel ka bixiyo ka saara akhrajuukum idinka ay idinka bixiyeen waa makee waalfitnatu diinta oo layska fidneeyo ayaa ashaddu darnaan badan min alqatli dilka ka darnaan badan walaa tuqaatiluuhum hala dagaalaminina cinda almasjidi masjidkii agtiisii alxaraami xurmada lahaa agtiisa yacnii xaramkii ha kula dagaalaminina xataa yuqaatiluukum intay idinkala dagaalamayaan idinka fiihi fi lxarami ama fi lmasjidi alxaraami dhexdiisa ilaa ay idinkala dagaalamaan oy idinku bilaabaan fa in qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluuhum laaya marka oo dila kadalika sidaadaas oo kale jazaa-ulkaafiriina weeyaan gaalada kuwaa la diiday abaalmarkoodii weeyaan sidaas fa in intahow hadday ka joogsadaan kufrigii fa ina allaha alle gafuurun weeyaan mid dhaafid badan raxiimun oo naxariisasho badan waqaatiluuhum la dagaalama xataa intii laa takuuna laa taxsula ilaa aynan ka xasilin fitnatun wax fidna oo diinka layska fidneeye ah inta aynan ka xasilin la dagaalama wayakuuna diinu diinkiina uu ahaado daacadiina lilaahi alle keliya ay u ahaato oo ilaahay keliya un la adeecayo fa in intahow hadday ka joogsadaan falaa cudwaana collaytan ma jiro ilaa cala aldaalimiina kuwa dulmiga falay korkood maahane ayb alla wuxuu leeyahay aayaddan waqtuluuhum dila xaysu meel ku dila haqiftumuuhum aada ku aragtaan oo aada ku makansataan ku dila ayb wa akhrijuuhum bixiya min xaysu meel akhrajuukum ay idinka bixiyeen waa maka iyo xaramkii ayb meeshaan marka ishkaalba aada loo keenaa oo gaalada aada wakhtiyadan dambe ayaantan dambe yacni ku badan afkooda dad badan oo muslimiinta ka midana markay is yidhaahdeen ishkaalkaas ka jawaaba ayagana qalad kale ku dhacay ishkaalkaas marka gaaladu ay wataan waxa ay tahay waxay leeyihiin diin dhan oo alle xaggiisa ka timid siday dadka u faraysaa dagaal dagaalna wax fiican maahanay leeyihiin dagaal ka bax gurigaagii meel kale aad yacni duulaan u aad meel kale wax fiican maahanay leeyihin see marka diin samaawiyo alle xaggiisa ka timid ay u faraysaa ishkaalkaas marka jawaabtiisu laabudda waa muhim ayb qaar marka muslimiinta ka mid a waxay uga jawaabeen maya annaga dagaalka muslimku yacnii dagaalka diintu ay qabtaa in la dagaalamo waa difaac bisay ahayd kii weerarka ahaa dhan marka meesha waa ka bixiyeen waxayna yidhaahdeen marka aayaddan horey soo qabsadeenoo waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum aa layidhi kii aan marka dagaal nagula jirin dagaal ma leh marka ayb dagaalkii marka waxay kusoo reebeen jihaadu dafci kii kale ee marka kale isagana qur-aanka ku jiray waa diideen ee qur-aankiina waxaa lagu arkayaa dee waqaatilu lmushrikiina kaafatan yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari wamaa ilaa dalika jawaab marka taas ma noqonayso jawaabta saxdaa nimankan iyagu aayad iyo xadiid ma qancinayso badanaa caqligaa laakiin qanci qancinayo sida caqligu ugu qancinayana waxay tahay qolo kasta oo adduunyadan ku awood badato ama wax iskor saarto wax isku duba riddo manhajkeeda iyada iyo habdhaqankeeda meel kasto inuu tago caqligooda waa ku jiraa qolo caqligeedu saas aynan ku jirin male nin kastaa markuu awood leeyahay mabdi-iisii iyo dhaqankiisii meel walbo inuu galo waa rabaa iyaga kuwaan hadda joogo marka qaabka ay ku geliyaan waxa ay tahay kii dhaqaale inta la siiyo la gelin kara mabda-aan mabda-ooda xun sidaasuu ku gelayaa kii isaga markaa yacni hadal iyo ku filanna hadalkaasay ku gelinayaan kii hadalna diido dhaqaalena diido war mabda-aas aniga ma raba kuma jira yidhaahdana waa kusoo duulayaan marka meel aynan joogin male askartooda iyaga maxaa keenay marka iyaga maxaa soo duuliyey oo meel walba ay ugu duuleen waxay ugu duuleen mabda-aas ay wataan bay rabaan meel walba inuu tago kelmaddii alle marka laa ilaaha ila allaahu ee iyada xaqa ahayd gartana ahayd ee aan laysku gumaysanaynin ee ah war adiga allah ku abuuray aniga allah i abuuray cirkaan iyo dhulkaan allah abuuray allihiina abuuray aan caabudno kelmaddaas inay meel walba tagto markaas yacni sida ay ku tegi karto hadday si furan ku tagtana khayr haddii marka kelmaddaa la hor istaago oo aynan tegi karinna islaamku markaas wuxuu jideeyey jihaadu dacwa waxa la yidhahda jihaadu dacwa marka waa jihaadulhujuumkaas waa qoladii marka dacwadu ay geli weyso hujuum in loogu tago dacwadii marka sidaas ay u gasho u tagto faa'iidada ka soo baxdayna hadda dad badan muslimiin waxay ku noqdeenba saas darteedna waa marka aan ku hadlayno caqli saliim ah oo aan waxyaabahan kale iska dayno caqliga saliimku sidaasuu keenayaa islaamku ma faafeen dacwana waa ku faafay iyo qanaaco lagu qancay iyo xujo meelaha qaarkoodna xoogu ku galay markii dambena waa laga fahmay markii dambena waa laga fahmay walidaalika rasuulka salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ummaddan markuu tilmaamayo fadligeeda waxyaabaha uu ku sheegay waxaa ka mid ah wuxuu lee wuxuu yidhi idinku ummadaha ayaad jannada soo gelisaan iyaga oo silsilada ku xihan ummad marka ummadaha ka anfici og ummaddan ma jirto iyaga marka wax ay iyagii ku jiraan inay islaamkii ku eedeeyaan oo ay nebi moxamed ku caayaan wax iyaga laftirkooda caqli ahaan uga dhaadhacsan inay eed uga dhigaan oo ay caay iyo wax ka bixiyaan male xaq uma le leanna iyagii baaba sameeyay laftooda jihaadku marka labadaas u qaybsamaa sanadkiiba mar ugu yaraan ama laba jeer yaa la qaadaa oo ninka markaas madaxda ah muslimiinta madaxda u ah mas-uul iyo waajib saaran waayo inuu sidaas yeelo ayb leanna waxyaabahaas isagaa lagula khitaabaa isagaana marka ay ka sahlan tahay xaggiisa ayb marka alla wuxuu leeyahay waqtuluuhum dila xaysu meel haqiftumuuhum aada yacni ku makansataan ku aragtaan waahrijuuhum bixiya min xaysu meel ka bixiya akhrajuukum ay idinka bixiyeen meesha idinka bixiyeen yacni maka idinkana ka bixiya ayib waalfitnatu fitnaduna ashaddu mid darnaan badan waayo min alqatli ka darnaan badan dilka fitnadan ibnu jariir wuxuu leeyahay washirku billaahi ilaahay oo loo shirki sameeyo ashaddu min qatlikum iyaahu kaasaa ka daran dilkiina aada iyaga dilaysaan filxarami aad ku dilaysaan shirkigaa ka daran ay wabtilaa'u lmu'mini waxau yidhi mu'minka oo la imtixaano fii diinihi diinkiisa lagu imtixaano uunan ku dhaqmi karin xataa yarjica canhu ilaa uu diintii ka laabto taas waxa uu leeyahay marka fayasiira markaa uu noqdo mushrikan gaal mushrig ah bilaahi ilaahay ku shirki fala uu noqdo min bacdi islaamihi islaamkiisa kadib ashaddu calayhi wa adaru waa uga adag tahay waana ka darnaan badan tahay min an yuqtala in la dilo muqiiman calaa diinihi isagoo diinkiisa negi ku ah mutamasikan bimillatihi diintiisana haysto marka fidnadu macnaheedu waxay tahay qofkii oo diinkiisii aan xor u ahayn oo laga laga fidnaynayo oo la leeyahay yacni diinkaagii ma haysan kartid ama yacni aasaasiyaadkii iyo caqiidadii yani yani islaamka qofkii in laga fidnaynayousan xor u ahayn taasaa ka darnaan badan min alqatli dilka ayb saasuu alla leeyahay walaa tuqaatiluuhum ha la dagaalaminina cinda almasjid alxaraami masjid alxaraam agtiisa ha kula dagaalaminina xataa yuqaatiluukum idaa ilaa ay idinla dagaalamaan fiihi fi lmasjid alxaraami dhexdiisa aayaddanna marka muxkama miyaa mase waa mansuuqa meeshan walaa tuqaatiluuhum taan oo yacni qofka gaalka ah hadduu xaramkii magan galo tuu yacni xaramkii galo ma lagula dagaalamayayo ma laga soo bixinayaa ma lagula dagaalamaa sidaas oo kale oo dagaal ma lagu bilaabayaa mise ma lala dagaalamayo ilaa uu isaga dagaalamo aayaddu saas a marka aayad aayaddu mansuuqa miya mase waa muxkama labada qowlba marka waa la yidhi waa mansuuqa a'imada qaar baa yidhaahdeen qataade iyo ibnu zayd aayaddan waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay bay dhaheen aayaadka suuratu tawba iyo yaa lagu nasakhay qowlka labaadna wuxuu leeyahay aayaddan maya mansuuqa maahana waa muxkama sideedaana loogu camalfalayaa xaramka annaga dagaal ku bilaabi mayno ilaa iyagu ay ku bilaabaan haddii ay makansadaan ama ay dhex galaan inay muxkamo tahayna mujaahidaa ku tegay alimaam mujaahid ibnu jabrin abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq sidaanuu yidhi hadihi alaayatu aayaddaani min ascabi maa fi annaasikhi waalmansuuq aayaddan wuxuu yidhi waa waxa ugu adag qur-aanka naasikhae mansuukhiisa fazacama jamaacatun jamaaco waxay sheegteen min alculamaa'i ka mid ah annahaa gayru mansuuqatin inay tahay waxtajuu bihaa wayna xujaysteen aayaddan wa biashyaa'a min asunan iyo nusuus xadiid nusuusta waxaa ka mida waxaa ka mid a nusuusta xaramku yacni nebigu sal ll ly slamba inuu yidhi saacad baa la ii xalaaleeyey hadda wuxuu kusoo noqday xaramkiisii laguma dagaalami karo wamaa ilaa dalika iyay keeneen iyo axaadiid sunanka ku sugan annahaa hayru mansuuqatin faman qaala anahaa hayru mansuuqatin waaa ka famiman qaala anahaa hayru mainahaa hayru mansuuqatin waxaa ka mida mujaahidun rawaa canhu bnu abi najiix wa huwa qowlu daawuusna waaye labaduna waxay xujaysteen daahirka aayaddan iyo xadiidka ibnu cabaas ina hada albalada xaraamu xaramahu allahu jala wacaza lam yaxila fiihi alqitaalu liaxadin qablii wauxila lii saacata wahuwa xaraamu bixurmat اllahi ilaa ywmi اlqiyaama qolada ayagu yidhaahdeen waa mansuuqa qataada iyo kalena waxay dhaheen waxaa lagu nasakhay waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna abu jacfar marka wuxuu yidhi ibnu naxaas wa akharu ahli اnadari calى hada اlqowl ahlu nadarka yani fuqahadu qowlkay u badan yihiin kan weeyaan ana alaayata mansuukatun aayadda in la nasakhay wa ana almushrikiina yuqaataluuna fi lxarami wagayrihi mushrikiintana in xaram iyo heyrkiiba lagula dagaalamayo isagu sidaasuu rajaxay ibnu naxaas wuxuuna daliil ka dhigtay nebigu markuu yidhi ibnu khatal mutacalliqun biastaari alkacba ninkaa waxaa la yidhi kacbada daahyadeedu ku dhegan yahay dila buu yidhi nebiga sal alla ly slam isaga marka mansuuqa inay tahay buu rajaxay wuxuuna ku tegey dagaal in lagu bilaabi karaba qurdubi isagu wuxuu rajaxay cagsigiisa aayaddu inay muxkamo tahay nusuustan ay soo deliishadeen oo dhanna waa saacaddii nebiga loo baneeyey saacaddaa nebigaaba sheegay waa la ii baneeyey kabacdina xurmadii bay kusoo laabatay axaadiidta ay keeneenoo dhan saacaddaas wax ku saabsan aayaddiina marka calaa dalika waa aaya muxkama ma la yeelaayo sidaas ay saasuu qurdubina u ku tegey abu bakar ibnu lcarabi qiso dheeruu sheegay markii uu joogay bayt almaqdis mas'aladana laysku keenay nin imaam oo caalimaa la su-aalay aayaddu inay muxkamo tahay buu sheegay aayaddaana una soo qabsaday markaasaa waxaa la yidhi waqtuluuhum xayu haqiftumuuhum suu ilaahay ma dhihin markaasuu wuxuu ku jawaabay uu yidhi aayaddaasi waa caam meel allaala kula ku dila oo kula dagaalamaa layidhi aayaddan walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami bay ku qeydan tahay see marka naskii caamka ahaa khaaska u nasakha ah ama caamkii looga hormarinayaa khaasku yidhi taas marka waa caam meel walba kula dagaalama xaramkiina gooni baa loo sheegay ha ku bilaabinaa layidhi isaguna marka sidaasay aimadaasuna ay qabsadeen ayb calaa kullin marka aayaddu haddii la yidhaahdo waa muxkamo ama yacni aaya waxaa weeyaan mansuuqa tafsiirkeedu waa un isku si walaa tuqaatiluuhum oo sidan baa loo fasiraya walaa tuqaatiluuhum ha la dagaalaminina cinda almasjid alxaraami masjidulxaraam agtiisa xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinla dagaalamaan fiihi fi lmasjidi alxaraami ay idinkula dagaalamaan fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluu fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluuhum dila oo la dagaalama kadalika sidaadaas jazaa-ulkaafiriina weeyaan gaalada abaalmarkooda ayb fain intahow hadday ka joogsadaan oy ka haraan fa ina allaha alle gafuurun weeyaan mid dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan meeshaan marka waqtuluuhum xaysu taqiftumuuhum iyo aayadahan ibnulqayim axkaamu ahlidimma sidaanuu yidhi qolo gaalada ka miduu si gaara uga hadli rabaa wuxuu yidhi walmujaahiru bisabbi kuwa nebiga caydiisa la jahro bannaanka soo dhigto ama diintaba waalcudwaani iyo col yacni colleytan bannaanka soo dhigto cala alislaami muslimka korkiisa waalmujaahiru bisabbi waalcudwaani cala alislaami gayru muntahin mid ka joogayana aan ahayn faqitaaluhu waajibun kaas dagaalkiisu waa waajib idaa kaana idaa kaana gayra maqduurin calayhi haddii marka isaga dee haddii lasoo qaban karo waa sahlantahay dagaal maba loo baahnaanayo haddii laakiin aan lasoo qaban karin oo dagaal ay noqoto kaas dagaalkiisu waa waajib wa qatluhu maca alqudrati xatmun haddii la qabtoo gacan lagu dhigana dilkiisu waa waajib wa huwa daalimun waana daalim fa calayhi alcudwaanu cudwaankii baa korkiisa saaran alladii nafa alladii nafaahu canman intahaa yacni falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiinadaa kuwaas kor saaran wa wa huwa alqatlu walqitaalu wa hada bixamdi illaahi tacaala fi gaayati alwuduuxi axkaamu ahli dimma sidaasuu ku yidhi marka kuwa iyaga nebiga iyo caayo shanigoodu waa ka weyn yahayba kuwa kale xataa qof muslima marka inuu yidhaahdo aniga kaas nebiga caynayaan isku meel nahay haddii uu yidhaahdo marka kaas nebiga caayey mar walba caydiisa bannaanka soo dhigayaan aniga isku jaal nahay oo aan isku meel nahay haddii uu yidhaahdo iyadoo cid qasabtayna aanay jirinoo isagu uu doortay kufri haddii uusan kaas ahayn adduunyada kufri maba jiraba leanna muxuu nebi maxamed u haayaa nebi maxamed in la rumeeyaa waajiba rumayn iyo iskeeni maysa marka caydiisa qofku inuunan dhibsanin xataa waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna xataa laa tuujada ama xataa laa taxsula ilaa aynan ka xasilin fitnatun wax fitnaa aynan ka xasilin marka takuunada meeshaan marka xataa taxsula waayo macnaheedu waana taama marfuucaasay ku gaabsatay wa mancu sabqi khabarin laysa stufii waduu tamaamin maa birafcin yaktafii wayakuuna addiinu diinku ilaa uu ka ahaado diinkuna daacadaa laga wadaa iyo yacnii cibaadada lilaahi alla ay u ahaato fa in intahow hadday joogsadaan oo ay ka joogsadaan waxa ay kufriga oo islaamaan ama ay oggolaadaan wixii markaa dhiigoodu uu ku baaqanayo ee jiziya wax la mida ah falaa cudwaana colleytan ma jiro ama falaa sabiila jid lagu aadaa ma jiro ilaa cala daalimiina kuwa daalimiinta korkood un maahana ayb markaa qofkii hadduu islaamo adigu jidkuma lihi qalbigaaga ra yacni runkaama aha iyo sidaas yacnii qofkii hadduu mar daahirka ka islaamo baatinkiisa adiga ma ogid haddaad u tagta markaas oo aada disho adigiibaa markaa waxaad noqonaysaa derajadii ou taagnaa shalay asaga dhiiggiisa waa bannaanaa hadda adiga dhiiggaaga waa bannaanaana leanna qof laa ilaaha illa allahu yidhi wax ka buriyaana aan la haynin ayaad adigu waxaad tihi qalbigiisaan ka warqabaayo ma dhabkama ah wa xisaabuhum cala allaahi baa taa kaas u taala wa xisaabuhum cala allah dadka marka islaamnimada wax alla uu leeyahay islaamnimada allah iskale isagaa loogu khuduucaa axkaamteedana isagaa iskale maaha ninku qof kastaa wuxuu jecel yahay isagu inuu ka dhigto sharci ayb xaq uma laha aayaddan marka meeshaan waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna ibnu kathiir xadiisuu keenay waa akrinaynaa wuxuu yidhi can ibni cumar qaala ataahu rajulaani ibni cumar laba nin baa u yimaadeen fii fitnati ibni zubayr waqtigii ibni zubayr fitnadiisii jirtay isagii reer bani umaya fa qaala waxay yidhaahdeen ina annaasa dadka dayacuu yani dadkii markaa yacni dadkii way dayaceen ama duyicuu dadkii waa la dayacay wa anta bnu cumar adiguna waxaa tahay ibnu cumar wa saaxibu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga saaxibkiisiina waa tahay famaa yamnacuka an takhruja maxaa kuu diidaayo inaad baxdo oo dagaalanto fa qaala wuxuu yidhi yamnacunii waxaa iga celinaayo ana allaha xarama dama akhii waxaa iga reebaya buu yidhi aniga alla waa iga reebay walaalkay dhiiggiisa yacnii qof muslima inaan dhiiggiis daadiyana waa layga reebay qaala waxay yidhaahdeen alam yaqul illaahu ilaahay miyounan dhihin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna fiiri isagana wuxuu ka hadlayaa qof muslim dhiiggiisa waa iga xaaraan iyagiina aayaddaanay la aadeen waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna fa qaala waxa uu yidhi qaatalnaa annaga waa dagaalanay xataa lam takun fitna ilaa fitna la waayey oo inan jirin yani qof yacni diinkiisa laga fidneeyaa iyadoo la waayey wa kaana addiinu lilaahi daacaduna alle ay u ahaatay wa antum idinkuna turiiduuna waxaad rabtaan an tuqaatiluu inaad dagaalantaan xataa takuuna fitnatun si ay fitno u imaato dadka diinkoodaba looga fidneeyo ayaad idinkuna dagaalkiinu saasuu keenaa haddii muslim isdagaalo isdagaalo isdagaalo maxaa keenaya gaalku inuu ka adkaado markuu gaalka ka adkaadana diin maa markaas lagu dhaqmaa ma imaanaysa ninkii keenaa marka dembigiisii marka iskale ama macnawiyan ha u keeno ama xisiyan ha u keeno ayb wuxuu yidhi marka adiga marka wuxuu yidhi saasaa rabtaa wa xataa yakuuna addiinu ligayr illaah daacadana ilaahay gayrkiisay ugu ahaato ayb wazaada cusmaan bnu saalix can ibni wahbin qaala akhbaranii fulan waxaywat bnu shurayx can bakri bni cumar ana bukayra bna cabdillaahi xadaahu can naafic ana rajulan ataa bna cumar buu u yimid faqaala ya abaa cabdiraxmaan maa xamalaka cala an taxuja caaman wa tuqiima caaman wa tatruka aljihaada fii sabiili illah maxaa kuu diiday buu yidhi inaad sanadna xajiso sanad iska yani maxaa kugu xambaaray sanad inaad xajiso sanad iska joogto jihaadkiina aa ka tagto waqad calimta waadna ogaatay maa raqaba allaahu fiihi waxa alla uu dadka jeclaysiiyey oo jihaadka ku saabsan fa qaala wuxuu yidhi yabna akhii marka isaga dadabcan dagaalladaas markaas jiray buu u arkaa jihaad inay yihiin oo muslimiinta ka dhex socday markaasuu yidhi yabna akhii buniya alislaamu calaa khamsin arkaanulislaamkiibuu u sheegaya shan baa islaamka lagu dhisay aliimaanu biاllahi warasuulihi wsalawaat اlkhams wa siyaamu ramadaan wa adaءu الzakaati waxaju lbeyt qaluu ya aba cabdiraxmaan ya aba cabdiraxmaan alaa tasmacu ma dakara allahu fi kitaabihi miyaadan maqlin wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahmaa fain bagat ixdaahuma cala اlأkhraa faqatiluu alatii tabgii yani muhiimkiisu waxay tahay qoolada hagaagsanaan aniga ahay kuwaasina waa xun yihiin maad aniga markaa ila socotid oo kuwaas la dagaasha aayaddaas miyaadan maqlin markaasuu yidhi facalnaa calaa cahdi rasuulillahi sal ll ly slam waqtigii rasuulka waa samaynay innaga wa kaana alislaamu qaliilan islaamku waa yaraa fiiri macnaha fidnadou sheega fa kaana arajulu yuftanu fii diinihi qofka diinkiisa wuxuu ahaa in lagu fidnaynayo imaa qataluuhu waa dilaayeen ow cadabuuhu ama waa cadaabayeen xataa kahura alislaam ilaa islaamkii batay falam takun fitna fitna aan aynan xasilin qaala famaa qowluka fii caliyin wa cuhmaan cali iyo cuhmaan maxaa ka leedahay buu yidhi qaala wuxuu yidhi ibnu cumar amaa cuhmaan fakaana allahu cafaa canhu ilaahay cuhmaan waa cafiyey wa amaa antum idinku fakarihtum an yacfuwa canhu idinku laakiin cuhmaan inuu ilaahay cafiye ma rabtiin wa ama caliyun calina fabnu cami rasuulillahi waay sal l l slam wakhatanuhu fa ashaara biyadihi gacantiisu ku ishaaray faqaala hada beytu xaysu tarow gurigiisiina waa kan yacni guryaha nebigu u dhow yahay gurigiisa rasuulkii sidaanay isku ahaayeen saasay deris u ahaayeen laakiin adiga dama rabtid wax fiican ninkaana marka ibnu cumar intaasuu ku tuuray mararka qaar marka waxaa dhacdo jihaadka iyo inay isu ekaadaan dagaalladan hadda ibnu cumar ka warramayo kale inay dadka qaar iskaga ekaadaan waa dhacdaa dadka qaarna inay iyaguna yacni sameeyaan xadgudub dhinac kale ah oo iyaga laftooda dagaalada fidnada iyo jihaadkii inaynan u kala saarnayn waa dhacdaa marka dhinac kasto qofka waxaa laga rabaa inuu fahmo shareecada diinka si saxa u fahmo ee uu kala saaro jihaadka iyo dagaalada fidnada inay u kala saaran yihiin oo ay ugu kala saaran yihiin macaalim saxiix ah oo kutubta ahlu cilmigana uu daba joogo haddii laakiin qofku mushkilada ugu daran waxay tahay qofku haddii shubuhaad qalbigiisa ku soo arooreyso halkan baa war uga imaana halkan baa wax uga imaanayaa isagiina aqoon ma leh kii aqoonta lahaana waa ka shakisan yihi oo wuxuu leeyahay kanna ma fiicna kanna ma fiicna kanna ma fiicna yani intii aqoonta lahayd mid walbaa wuxuu leeyahy kan ma fiicna kanna ma fiicna kanna ma fiicna isagii marka shubhadii waa ku aaburan tahay waa gelaysaa meelay ka gashay leedahay meelay ka baxda ma leh leanna ciddii uu su-aali lahaa fasaluu ahla dikri ma leh marka dambe markaasuu isla qarxayaa muxuu iskula qarxayaa takfiirnimo dadka muslimkaa inuu gaalaysiiyo ayuu iskula qarxaa marka qofka waxaa fiican wixii ka ishkaal galo inuu ahlu cilmiga su-aalo meeshii diinku jirana u raadiyo laakiin haddaad tiraani keligeeya isku filan oo aada isku qufusho wax walbo marka dambe hadda waxaa lagu arkayaa mujtamaca waa gaalo adoo dhahay mujtamacan oo dhan waa gaalo adoo safka marayaa lagu arkaya marka waxyaabahaas qofku inuu iska ilaaliyo waayo waa waxyaabaha keeno qofku inuu ku qanco asaga keligiis inuu muslim yahay suuqan waxa joogo dhanna ay gaalo yihiin waa sahlantahay inuu ku qanco waxaa u keenaayo cilmigii meeshu u aadi lahayna male ciddii oo warsan lahaana tiin baraa uga dhegay marka ilaahay in laga cabsado qofka oo wax barto xaqii baadilkiisay ugu kala soocmaan dadka waxyaqaana inuu su-aalo wax ilaana inama alcilmu bitacallum uu yihi nabiga sal lla ly slam cilmigu waa waxbarasho mu kugu soo degayo jug mu kugu soo dhahayo haddii marka aan sidaa la yeelin inxiraafaad iyo waxyaabo kale ayaa loo dhammaanayaa imaa ilaa hunaa wa imaa ilaa hunaaka ama waa gaabinayaa qofka wixii xaqa ahay buu ka gaabinaa ama guluwi buu samaynaa oo waa xadgudbayaa labadaasna marka waa meesha shaydaanku uu ka faa'iideysto dagaal marka xaqana waa jiraa macaalim buu leeyahay dagaal fitna-ana waa jiraa macaalim buu leeyahay mid kastaana macaalimtiisa sharciga lagu gartaa kutubaha fiqhigana waa ka hadlaan kutubaha caqaa'idkana waa looga hadlaa marka meelahaas qofku inuu u raadsado iyo axaadiidta kutubu sita mid kastaa kitaabulfitan ayuu leeyahay marka kitaabulfitanna waxbaa looga hadlaa kitaabuuljihaad kitaab la yidhaahna waa leeyahay iskuma darsana marka qofkii iswareerinaya isaga darmaysaa laakiin ayb ashahru lxaraamu bishahri lxaraami waalxurumaatu qisaas ashahru bishii alxaraamu xurmada lahayd muqaabalun waa mid lagu aadiyo bishahri bil alxaraami xurmo lahayd bisha xurmale bil xurmo laha lagu aadiya waa maxay waxay kusoo degtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xudaybiye markuu tegey ee ay gaaladu ka manciyeen inuu kacbada dawaafo ee uu iska noqday heshiiskii galay dulqacday ahayd sanadii ku xigtay ee dulqacdadii kale ayuu soo galay markaasuu maka soo galay saddex maalmood buu cumraystay marka waxaa la leeyahay tilka bitilka dulqacdadii adiga aada weysay cumradii hore ee ay kuu diideen gaaladan beddelkeedii ama yacnii bishii xurmada lahayd waxaa la qaabilinaa bishaas bishaan yacnii dulqacda sanad walba waa ku jirtaa haddii sanadii hore ay ku lagu sharay oo lagaa celiyey sanadan baad marka timid ashahrualxaraamu bisha xurmada leh muqaabalun tu la muqaabaleeyo waa bishahrilxaraami baa lagu aadin lagu aadinaya waalxurumaatu xurumaadkuna qisaasun kuwo isku mid ah iyaguna marka yacni waa isku aadayaan xurumaadkiina faman ictadaa qofkii xadgudbo calaykum idinka korkiina ku xadgudbo factaduu xadgudba calayhi korkiisa ku xadgudba bimidli maa kii oo kale ictadaa-u xadgudbay calaykum korkiina ku xadgudbay xadgudub baa layskaga magacaabaa lilmushaakala baa loogu magacaaba ee waa ilaa ninkii aarsaday aan xadgudbin isagu ma xadgudbin dabcan meeshaanna marka culimmada waxay ka qaataan qofku siduu wax u dilay yaa loo dilaa wuxuu kaa hadleeyey intaa oo kale haddaad ka hadlayso dhib ma leh laakiin sida uu wax u dilay hadday xaaraan tahay ka warran sharci nin baa nin wuxuu ku dilay luudinimo gadaal buu uga tegay ilaa u ka dhinta isagiina marka waxaa la leeyahay factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum isagana sidaas ha la yeela miyaa la dhahayaa maya leanna camalkan xaaraan waaya seef unbaa lagu dilaa kaas qof baa qof sidau khamro u siinaayey kow waa dhintay khamraha loo keena hala cabsiiye maa la leeyahy annagaaba dembi gelayna marka kuwayaalkaas marka waa laga reebaa qurdubi iyo ibnulcarabi iyo saasay dhahayaan waana sida shareecada lagu yaqaano faman ictadaa qofkii xadgudba calaykum korkiina ku xadgudbo factaduu ka arag boosta calayhi isaga korkiisa bimili maa kii oo kale ictadaa calaykum oo idinku xadgudbay wataqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada inuu la jiro oo uguma cooda yahay qofkaa ilaahay uga cabsato wixii aad uga aarsan lahayd haddaad rabbi uga baqdo intii kalena aad ka tagto xaaraanta kaa ahayd allah kula jiro haddii kalena haddaad si xun u aargoosato garabkaagu ka baxaya alle dayb markaana wixii xoog badan iyo carrigii markaa u haraaya lianna dee ilaahay macuunadii alle iyo maciyadii alle waa laga tegey wixii lagu kasbanaya waa laga tegey waanfiquu fii sabiili illahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin waanfiquu bixiya fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku bixiya walaa tulquu ha tuurinina biaydiikum gacmihiinna ha ku tuurinina ila tahlukati halaag wa axsinuu ixsaan sameeya ina allaha alle yuxibu lmuxsiniina ayuu jecel yahay meeshaan marka walaa tulquu biaydiikum ila tahlukatidan maxaa laga wadaa mufasiriintu qowlal badan bay leeyihin waxaase loo badan yahay annafaqatu fii sabiili illah aayaddu marka waanfiquu bay ku bilaabatay halkaana nafaqadii unbaa loo jeedaa macnuhuna wuxuu yahay intaad jihaadkii iyo khayrkii nafaqadiinna haddaad ka ceshataan oo aydnan ku dhiibin maalkiinna tahlukaa idinku dhacayso marka tarku nafaqati fii sabiili illahi ayaa tahlukada ah ee tahlukadu maahan qofku inuu yacnii jihaad sax ah ee xaq ah inuu aado oo ku dhinto qof naftiisa tahlukeeyey maahan qofkaas waxaa kaloo halkan lasoo yacni mufasiriintu uga hadlaan qisadii abu ayuub ninbaa iyadoo jihaad lagu jiro ayaa keligiis isagoo ahba wuxuu dhex galay koox gaalo oo fara badan ayuu dhex bartanka u galay markaasuu laayay isagana waa dileen dad baa marka waxay yidhaahdeen haadaa alqaa nafsahu ila tahlukati ninkaani nafsadiisuu tahluko ku riday markaasuu abuu ayuub yidhi maya aayaddan annagayba nagu soo degtay mar baan waxaan isnari muddaad soo halgamayseen waad dadaasheen amaad markaan beerihii iyo xoolihiinii u leexataan ayaan isdhahnay tahlukadii taasaaba noqotay yidhi beerihii iyo adduunyadii la aado tahlukadii taas bay noqotay buu yidhi saa darteed marka qofka ciidan ka tiro badan dhexda u galo ee sidaas ku dagaalamo wax yacni tahlukaana ma samaynin qaladna ma gelin dayib mufasiriinta marka qaar ka mida sida qurdubi iyo ibnu catiya iyo iyaga waxay leeyihiin markaas uu gudaha u galayo cadow maalan ee uu la dagaalamaayo isaguna markaa ay dilayaan uu isleeyahay kama badbaadaysidna waxaa shardi ah in maslaxada uu keenaayo ay badan tahay muslimka u keenaayo ama nikaaya cadowga uu ku sameeyo ha noqoto ama dad markaas yacni muhiim u ah uu dhaawac gaarsiiyo ha noqoto macaani noocaas oo kale sheegaan haddii laakiin wax maslaxo ah aanay jirin ee dhib un uu ku siyaadayo waxay leeyihiin laa darara walaa diraar iyagu sidaasay keeneen haddana laakiin qofku isagoo saf dagaal ku jiro haddii keligiis uu qolo ka tiro badan dhex galo sidaa ay ku dilaan meel xun markaasi qofkaasi kuma dhimanin tahlukana ma gelin wa axsinuu ixsaan fala ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka falo masaladan dambena inqimaaska ibnu taymiya risaalow ka qoray oo uga hadlay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina